bayaan ka soo baxay hogaankase ururweynaha alqaacida islamarkaana ay baayisay muasasada warbaahineed ee asaxaab ayaa looga hadlaya andasaha madaxweynaha maraykanka ee donald trump iyo ku aadan barakicinta reer khaza waxaana bayaanka looga hadlay qorshahan iraagaraysan ay maleegayaan kooxda trump iyo kiyaanka sahayuuniyadda iyadoona fariimo kala duwan loogu diray shacabka muslimiinta ee ku dhaqan dunida dacaladeeda furfursho kadib waxaa bayaanka loogu bilaabay maalmihii tegee waxaa dhageena ku soo dhacaya qorshaha uu soo jeediyey madaxweynaha maraykanka ee dhimirkala ninka lagu magacaabo donald trump taasoo ku aadan barakicinta yeelkeena reer khaza oo ah in gebyahaan laga tahjiiriyo dhulka falastiin waana arrin dib uu cusbeenisiin ah taasoo isaga loogu horeeyey islamarkaana ay hor ugu baaqeen qolo badan xilligii uu joogay madaxweynaha mujrimka ee george bush ayaa lagu yidhi qeybaha hore ee bayaanka ka soo baxay ururweynaha alqaacida kaasoo looga hadlayay arrinta ku saabsan barakicinta reer khaza bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi maanta waxaa qorshahaas soo cusbeenaysiiyo dib ugu baaqay ansaartiisa iyo kuwii isaga taageerayey oo ugu horeeyey trump xitaa uu ku qeyliyey nasraaniga lagu magacaabo michael hugobaha waa safiirka maraykanka ee maamulka kiyaanka sahayanada waxay la noqotay lama filan waan aad ula tacajubay in trump uu xaqiijinayo wixii ku qornaa baybalka sida uu hadalka u dhigay safiirkani waxaa sidoo kale lagu yidhi bayaankani ka soo baxay alqaacida islamarkaana ay baayisay asaxaab waa midani xaqiiqada dhabtee diblomaasiyadda maraykanka ee sahayuuniyadda anakuna waxaa nahay kuwa maraykanka ka soo horjeeda uu ku canbaarinaya eryo kuwa ugu adag iyo kelimaad kuwa ugu daran ummaddana waxaan ugu baaqaynaa in arrintani ku fashiliyaan waddo kasta iyo wasiilo kasta oo suurtagal ah waxaan xusuusinaynaa dhammaan ummadda islaamka in dhacdooyinkan ayin kuwa isdabahaya iyo afooyin isdabajoogah oo isku soo urursaday ummaddeena islaamka kuna soo rugmaday sida kubadda barafka oo kale waxaadna ogaataan saxnimada runta iyo toosnaantay u soo nafireen mujaahidiinta ayna kula dagaalamayaan siliibka maraykanka iyo kuwa isaga ku safka ah waana mid ka mid ah hadaaftooda inay bartilmaameed ka dhigtaan madaxda kufriga caalamiga maxaa yeelay waa waddada keliya lagu joojini karo siyaasadda jiriimada ku dhisan iyo sharti ay hoggaanka u hayaan maraykanka kiyaanka sahayuuniyadda iyo dhammaan dowladaha reer galbeedka ee galada ah ayaa lagu yidhi bayaankani ka soo baxay alqaacida kaasoo ay baayisay muasasada warbaahineed ee asaxaab islamarkaana looga hadlayay qorshaha dhagaraysanay trump kaasoo ku aadan shacabka muslimka ee ku dhaqan khaza bayaanka oo sii socda ayaa waxaa la siraaciyey ummaddeena islaamka waxaa qorshahan hore u burburiyey labaatan sano ka hor weerarkii ballaarna ee koow iyo tobanka sebtembar waxaana maraykanka kolkaasi gaaray jabkii ugu khasaaraha badnaa ee ku dhacay taariikhda waxayna dhulka geliyeen mujaahidiinta hubeelka casriga waxayna u dhigeen darsi uusan weligiis ilaaweynin waxaana maanta waajib noogu waa in indhaha kala furno wacyigan aan soo jeedinno maadaama marxaladda ay nooshahay ummaddeena ay tahay marxalad kala tagtag halkudhignay ka dhigatay annaga aan ahaanno ama ayaan ahaanin waxaa nagu waajibay inaan ka soo horjeedsano qorshayaasha dowladaha carbeed iyo kuwa cajamta ee ku aadan dhulkeena gumaysiga ku jiro sidoo kalena aan cambaarinno qorshaha trump ee ku aadan ka barakicinta ehelkeena ee dhulka falastiin taasina waa masraxiyad aad u liidataa mana ka daalaya inay ku soo celceliyaan ujeeddadooduna waxay tahay in la dhaqangeliya siyaasadda sahayuuniyadda mana ilaawi doona handasiyii uu hore u soo jeediyey wasiirkii hore ee arrimaha dibadda maraykanka yuhuudiga lagu magacaabo bilikin kaasoo ugu baaqay gumaadka iyo xasuuqa ee sirsifaynta kadib markii uu dhacay weerarkii oktoobar toddobadeeda ayaa la sii raaciyey bayaankani ka soo baxay alqaacida alqaacida ayaa waxay sidoo kale bayaankani ku sheegtay in maraykanka markii uu ku soo jabay afghanistan kuwa isaguo barbaariyey inay ku fashilmeen dagaalka khaza uu hadda rabitaankiis ugu badan ka dhigay in reer khaza halkaas laga tahjiiriyo waxaanay gul ku waayeen dhammaan dagaaladii isku soo day inay ku qaadaan muslimiinta iyagoo adeegsanaya calooshood u shaqaystayaal murtasiqa ah waxayna inta badan isweydiinayeen yaa mas-uul ka ah asiimadan iyo fashilkani waxaa sidoo kale bayaanka lagu yidhi hawshani wasakhaysan ma jirto cid aan ka ahayn murtasiqada imaaraadka oo qabanaysa taasoo fasaadka ku bahaysay yamanta iimaanka suudaan iyo soomaaliya mana lahan maraykanka maleeshiyaad aan ka ahayn kuwa xaftar iyo sidoo kale murtasiqada ordogan taasoo jariimo kula kacday ilaa iminkana kula kacaysa shacabkeena ku dhaqan soomaaliya maali burkina faso iyo niger waxayna duuqiimo la beegsadeen masaajida ay ku sugan yihiin dadka muslimiinta ah ayaa lagu yidhi bayaanka oo sii socda waxay intaasii raacisay alqaacida in dowladda qadariyada qudheeda ee kalinwen ka qaadatay gumaadka shacabka abriyada ee reer khaza iyo weliba shacabka muslimiinta ee suuriya ciraaq iyo afghanistan waxayna alqaacida ugu baaqday dhammaan muslimiinta inay ka digtoonaadaan sharqoolada ay maleegayaan maraykanka iyo kuwa ku safka ah xalka islaamiga ee sharciga ah waxay tahay inaan ka digtoonaano qorshayaashani waana in la ridaa madaxda dawaaqiidda ee xumeynaya shacabka muslimka ahna kuwa maraykanka uu ku adeegto iyo kuwuu ku ugaarsado manaadiqda islaamiga waddada ugu sahlan ee yoolkaas lagu gaari karayaana ah in la beegsado danaha maraykanka sahayuuniyadda iyo dhammaan dowladaha reer galbeedka ee ku faafay dhulkeena kana samaystay saldhigyo militari goranayana khayraadka iyo dhaqaalaha ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay alqaacida qeybaha dhexee bayaanka alqaacida waxaa lagu soo hadalqaaday waajibka saaran culimmadii ahlulcilmiga waxayna sheegteen maanta ay waajib ka saarantay inay u hiiliyaan diinta iyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayna joojiyaan waxyaabaha ay dawaaqiidu ku taageerayaan islamarkaana ay ka baraaqaataan mujrimiinta caalamka ummaddan ay u caddeeyeen xukunka ay leeyihiin kuwa xadgudbay ee ku kala sugan ankaray laaribaad islaamabaad ilaa muqdisho abudubay addawxa alqaahira riyaad jazaa'ir cumaan raamalla iyo dhammaan waddamada islaamka ayna laga maarmaan tahay in laga takhalluso dhulkana laga nadiifiyo waxay sidoo kale fariin u dirtay alqaacida dhallinyarada muslimiinta waxayna ku tidhi dhallinyarada waxaa waajibku aynay dib u soo celiyaan sharafkii labaatan san ka hor ay ka tageen walaalahooda kuwaasoo maraykanka dhanasiiya waxay tahay guuldaradiiyo wahniga hana u soo nafiiraan saaxaadka jihaadiga ee ku kala firiirsan caalamka islaamka hana bartaan sida hubkan loo qaado lana dagaalamaan cadowga hana diyaariyaan duullana sharafka dib u soo celinayo oo la mid ah kubii dhacay ko iyo tobanka sebteembar iyo oktoobar toddobadeeda hana hor istaagaan sahyuusriibkaan marnaba joojinaynin gumaadka shacabka reer khaza xukaamta carbeedna waxay ku dadaalayeen in la taagaa dowladda israa'iil ay leedahay lana xaqiijiya hadaafta ku xusan baybalka ayaa lagu yidhi bayaanka alqaacida ka soo baxay waxay sidoo kale fariin u dirtay alqaacida dhallinyarada muslimiinta ee ku dhaqan galbeedka gaaraan kuwa ku sugan maraykanka waxayna sheegtay inay iyagu yihiin madaxa sare ee dagaalka ka dhanka cadowga allah ha tuso waajibkooda hana ku daysadaan walaalahoodii iyaga ka horeeyey kuwaasoo dhiigooda ku qoray u gargaaridda islaamka sida sargaalkii ameerikaanka ee falastiiniga ahaa maalik nidaal labadii kale walaalaha ah saciid iyo shariif kuwaashi maxamed ashamaraani iyo dhammaan geesyada islaamka allah ha ka aqbala shahaadadoodii gebagabadii bayaanka alqaacida ayaa lagu yidhi eelkeena khaza waxaadna barteen annaga iyo ummaddeena waxuu yahay sabarka saabiriinta iyo sumuudka allahna u kaashada sugnaantiina iyo jihaadkiina dhulkiinana ku dhegnaada haddii aynu nahay mujaahidiintu waxaan leenahay walaalaheena falastiin waxauu yidhi sheekh usaame bilaadin taqabalahu allah dhiigga carruurtiina waa dhiigga carruurteenna dhiiggiinana waa dhiiggeenna dhiigga dhiig baan ku gudaynaa burburintana burburin baan ku gudaynaa waxaan allah markhaati gashanaynaa inaan idin qudlaaminaynin ilaa uu nasliga ka dhammaystirmo ama aan ka dhadhaminna waxuu dhadhamiyey xamse ibnu cabdilmudalib radiallaahu canhu allah ayaana ka markhaatiya hadalkeenna ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka ka soo baxay ururweynaha alqaacidaah kaasoo looga hadlayay handise halista badan uu trump soo jeediyey ee ku saabsan dadka ku dhaqan marinka khaza in laga tahaajiiriyo ama laga barakiciyo khaza isla markaana halkaas ay la wareegto maraykanka kana dhigto goob dalxiis